bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo dunida ka joogtaan halkani waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kuna sarwaada barnaamijka idaacadooyinka maanta oo habeen walba aad dhegaysataan marka laga reebo habeennimada jimcaha oo rediyo muqdisho idinkugu bedelo barnaamijyo kale qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka oo hambalyo u diray shacabka soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka soomaaliyaba gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan adkeynta nabadgelyada magaalada muqdisho magaalooyin ka mida gobollada dalka oo ay ka mid yihiin garow boosaaso baydhabo iyo magaalooyin kale agoomaha ku nool ayaa la ciidsiiyey oo gaaraya saddex boqol iyo lixdan carruur ah waxaana ciidsiintooda ka qayb qaatay madasha arrimaha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano maamuus xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya oo ka hadlay qabaqabada shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe qodobada ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka maanta ee rediyo muqdisho intaaynu ku guda jirno dhegaystayaal qodobada kale ee nagu soo kordhana oo aad maqli doontaan mar kale u diyaargarooba barnaamijka dhacdooyinka maanta oo idinkaga imaan doona rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaan idin leenahay ciid wanaagsan mar kale wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la hadlay warbaahinta dowladda waxaana uu hambelyo u mariyey shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobollada iyo degmooyinka dalka iyo inta kale ee caalamka waxaana ugu hambaliyeeyey maalinta qiimaha badan ee iidul adxa bismillaah alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar walilaahi alxamd dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid ilmubaarak kula caamin wa antum bikhiir ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhammaantood waa hambalyadii ciidda muxuu ahay ciidul adxaa oo aan ugu hambalyeynayo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dadka soomaaliyeed sidii caadada noo ahaydba munaasabadaha ciidda iyo maalmaha sidaan oo kale ah waxaan ku dardaarmi jirnay in dadka masaakiinta ah la kaalmeeyo walaalaha danyarta ah loo gargaaro dhammaantood muxuu ahay la siiyo fursad ay sida annagu aan u faraxsannahay u farxaan sida ilmaheennu ay u faraxsan yihiin ayaguna ay u farxaan inta walaalaha ee danyarta ah waxaan leeyahay dhammaan meel kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed ha u istaageen walaalaheenna danyartaa in la kaalmeeyo deriskaaga eeg inaad adigu faraxsanaato deriskaaguna uu faraxsanaa waayo muxuu ahaaye dhib weyn ayaa ku jira waana laga ballamay xagga diinta iyo xagga diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalinimada intaba aan u gargaarno aan ka farxinno walaalaheenna soomaaliyeed ee ay gacantoodu gaaban tahay intaa kadib waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan mar kale aan u sheego guud ahaan xaaladda dalku inay fiican tahay inaan dalkeennu maanta uu usii usii siqayo kuna sii dhowaanayo in uu marka dambe ahaado dal degan oo leh maqaamkii uu caalamka ku lahaa iyo meeshii uu caalamka ku lahay dib ugu soo noqdo waxaan ma maalin dalka dadka soomaaliyeed ka codsaday maalin dhaweyta dulqaad arrinta ku saabsan shirka shir goboleedka igaad ee madaxda igaad ay isugu imaanayaan magaalada muqdisho waxaan mar kale dadka leeyahay arrintaasi aan soo dhoweyno dulqaad aan ka muujino aanan u daalqaadin cadowga soomaaliya inuu kufiyo oo uu ceebeeyo doonayo yaanan gacan ku siinin aan ka hortagno aanan ka dhicinno ka celinno dalkeennu muxuu ahay meesha uu maanta uu marayo dagaalka lagula jiraa cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab isaguna baryahan dambe jamhuuriyadda daafeheeda kala duwan oo dhan dagaallo xoog la ayaa ka socda oo geesiyada geesiyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo muxuu ahaay ciidanka qalabka sidaba ay meel kasta ay kula dagaalamayaan maalin walba waxaa isu soo dhiiba saraakiil ka tirsan cadowga maalin walba waxaa gacanta lagu soo dhigaa kuwo si khasab ah goobaha dagaalka loogu soo qabto maalin walba waxaa dhiirada hooyooyin iyo aabbayaal tilmaamo caruurtoodii iyo halka ay ku dambeeyeen iyo meesha ay joogaan ummadda soomaaliyeed mar kale guulahaas iyo dadaalkaas ay ugu jiraan sidii loo ciribtiri lahaa cadowga ummadda waxaan leenahay hambalyo waana ku bogaadinaynaa waxaan leenahay aada iyo aad ayaad ugu hagaagsantihiin waddadaas ee maxaan ku ihahda waddadaas ha la sii qaado oo ha lagu socdo ee dhinaca siyaasadda dalku meel fiican u maraya waxaa daliil u ah inuu meel fiican marayo lix iyo tobankii sano ee dowlad dhisidda soomaaliya ay soo socotay ee safarka dowlad dhisidda soomaaliya lagu soo jiray ee ku saabsanayday sidii dalka jamhuuriyadda soomaaliya loogu heli lahaa dowlad dalka oo dhan hanata dadku ay raalli ka yihiin nidaamkii dowladnimada iyo dhaqankii dowladnimada iyo hay-adihii dowladnimada dalka dib ugu soo celisa ilaa carta laga soo bilaabo ilaa maanta dadaalkaasi uu soo socda maanta markii ugu horreysa taariikhda waxaan ku faanaynaa in dowlad soomaaliyeed oo lasoo dhisay xilligeedii uu dhammaaday dowladdaasina ay dadaal u gashay sidii si nabad ah ay muxuu ahay dadka soomaaliyeed ugu soo celi lahayd talada si ay ugu dhiibtaan dad kale oo ay ku kalsoon yihiin maxaan ku ra hoggaan iyo mandate cusub iyo xilli kaloo cusub oo dalka lagu sii hogaamiyo oo sharca sharciyadiisale inay siiyaan dalka waxaan soo marnay wakti kooban oo dib u soo dhisidda iyo dowlad soo dhisiddu ay koobnayd maanta way baahday waa ballaaran tahay meelo aada uga fogfog magaalada muqdisho ayaa doorashooyin ka dhacayaan dadka soomaaliyeed waxaan inkasta oo weli aan ka ka bixin arrintii ku saabsanayday qabiilka iyo afar dhibic shan laakiin haddana iyada lafsadeeda ayaa fursad badani dowladda maanta jirtahay ay ka abuurtay ay ka samaysay oo ah in beesha lafteeda fursad loo siiya beesha dad fiican wanaagsan beel kasta ay leedahay jira mutacalimiin ay leedahay aqoon-yahan ay leedahay siyaasiyiin fiican ay leedahay culamaa uddiin ay leedahay gabdho wan wanaagsan oo mas-uuliyad qaadi kara ay leedahay beesha lafsadeeda in fursad la siiyo in midka ku hagaagsan ee ku habboon ay soo doorto si ay taas u dhacdahay dad tiro badan oo soomaaliyeed oo aada iyo aada uga tiro badan intii awal talada go-aamin jirtay oo dadka usoo dooran jirtay usoo xuli jirtay dadka matalaya ayaa maanta fursad ay dowladda soomaaliya ay siisay oo ay doonaysaa in ay dadkaasi ay usoo xilaan mas-uuliyadda dambe eeda doorashooyinku gabagabay marayaan xilligoodiyaa la joogaa waxaa la marayaa waktigii lasoo cayimayay dadka codaynta ka qaybgeli lahaa iyo goobihii ay uga qaybgeli lahayn ay u tegi lahaayeen madasha wadatashiga ee qaranka ee fadhida xamar magaalada muqdisho maanta oo gabagabo uu maraya shirkeeda oo ah tii mxuu oo ah madal mar walba soo hogaaminaysay kuna soo guuleysatay dalka in ay iskhilaaf la-aan isqabqabsi la-aan hoggaanka iyo talada iyo magaca iyo maamulka dowladnimada dhexdeeda in la isku qabqabsado ayaan kasoo gudbinay dalka maantana waxay maraysaa taladii ugu dambeysay iyo mashirka madasha ee maanta socdaahay wuxuu soo gunaanadayaa haddii alla yidhaahdo taladii doorashooyinka waxaa loo wada dhaqaaqi doonaa mxua goobihii doorashada iyo halkii lagu dooran lahaa dadka dadka soomaaliyeed mar kale waxaan halkaan uga baaqaynaa kana codsanayaa dulqaad iyo isu dulqaadasho iyo samir inay u yeeshaan arrimaha ku saabsan doorashooyinka oo ay u istaagaan kana qayb galaan doorashadu waa waajib saaran muwaadin kastoo soomaaliyeed kii codaynayo cod laga rabo inuu si saxa u codeeyo kii aan codaynayninna kaas codaynaya inuu saacido oo uu ku saacido muxuu ahaaye wanaagga nasiib daro baryahan magaalada iyo dalka soomaaliya iyo meelo badan ummadda soomaliya dhexdeeda hadaaq badan oo siyaasadeed ayaa ka yeeraya dhinac yaanan dhihin waa dhinac waa nasiib wanaag maanta in dadka soomaalida ahi ay usoo istaageen taladii oo qof walba uu dadka soomaaliyeed hoggaankiisa iyo taladiisa uu qeyb dhexaadla ka qaatay inuu rabo waan ku hambalyeynayaa dadka dhallinyarada ah ee siyaasiyiinta ah ee soomaalida ah ee arrintaa doonaya laakiin halka mid ee nasiib darrada aan ku tilmaamaya waxay tahay in qofka siyaasigaa ee doonaya siyaasadda inuu istaago in ay siyaasaddii ka gashay hoggaankii ay ka gashay mas-uuliyadda in loo dhiibo uu ku rabo inuu dalka caayo inuu dowladnimada ceebeeyo inuu maxaanku raha ummadda soomaaliyeed magaceeda hoos u dhigo inuu ka raadinayo siyaasad iyo maxaanku raha hoggaan iyo darajo inuu ka raado waa nasiib darra taas siyaasiyiinta soomaaliyed waxaan ugu baaqayaa siyaasadda dal dadka iyo dalka usoo bandhigo xor ayaa tahay ra'yi siyaasadeed oo dalka wax looga bedelayo oo dadka noloshooda wax looga bedelayo oo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ay leedahay meesha maanta ay joogto kor looga sii qaadayo laakiin inta yarta ay haysato iyo hay-adaha iyo nidaamka yarka ee dowladnimada ee ay beryaan ummadda soomaaliyeed soo dhisatay ceebeyntooda ha ka raadinin inaad muxuu ahay mansab iyo maqaam iyo darajo aad ku gaarto dowladda xagxagashadeeda maxaan ku lehay hay-adaha dowladda xagxagashadooda ummadda soomaaliyeed ceebeynteeda maalin walba hoos usii dhigisteeda ummadda soomaaliyeed maalin hal qof oo kor uga qaadi karaa ma jiro aadna ugama qaadi kartid kuwa kaa horreeyana ugama qaado kuwa kaa dambeeyana qof ummadda keligeed meel ka qaadi kara malaha ummadoo dhan ayaa meel iska qaadi karta iyo qof kasta qowlka wanaagsan iyo magaca wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed wax u taraya magaceeda iyo karaamadeeda inuu ilaalo waxaan aada iyo aad duruufihii colaadda iyo waxaan kasoo gudubnay waxay nagu reebeen oon weli aan la tacaalaynaa magaca iyo muuqaalka dalkan uu leeyahay in kor loo qaado oo caalamka uu aqbalo oo waa marka ugu horreysaa waa inaan annaga is aqbalnaa si caalamka noo aqbalaa in dadka soomaaliyeed saxaafadda xortaa ee ummaddu ay ku faanayso maanta aanay dalal badan oo xor ah oo afrikaa oo burbur iyo colaada aan soo marin aanay lahayn oo ummadda soomaaliyeed maanta loo isticmaalo muxuu ahaay in ummadda lagu karaamatirayo sax ma ahan saxaafaddana waxaan leeyahay walaalayaal qowlka fiican dhegta dhegta soomaaliyeed wax fiican maqashiya indhaha soomaaliyeedna wax fiican tusa ayaan leeyahay muxuu ahaay haddii kale dee waxay noqonaysaa nasiib dar taas waxaan doonaya inaan kusii fogaado ma dooni intaa inaan uga hararaa soomaaliya waa dal dhaqaaqay hore u socday caalamkana hortiisa ku dhaqaaqay oo maanta adduunyadii oo dhan ay qiraysa soomaaliya inay dhaqaaqdo wiil soomaaliya inuu jidka inta soo istaago uu yidhaahdo maya maanaan dhaqaaqina carradaan galgalanaynaa dhiiqadaan ku dhex jirnaa xaggaan ka dhacnay waan liidanaa waan xunnahay maya cadowgeenu warkii u dhihi lahaa waa warkaas war ee soomaalidu dadkeena soomaalida ay dhihi lahaayeen marna ma aha ma aha war war weliba nin dalka inuu hogaamiyo dad siyaasadda dalka inay ka qayb galaan rabaan warkii ay dhihi lahaayeen ma aha intaa kadib soomaaliya wadaday saaran tahay maanta waxaan qabanaynaa shirki ugu horreeyey urur goboleedka igad sidii loo aasaaso madaxdiisii ayaa dalka iman doonta haddii aan la yidhaahdo dhammaantood ama intooda badan kadibna waxaa kusoo xigi doona kuwo kale oo waaweyn oo caalima weliba dadka soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynayaa doorashooyinka si saxa oo nadiif ah oo colaad ka fog oo musuq maasuq ka fog oo kushubasho ka fog oo maxaanku ihahdaa dulmi iyo isriixriix ee muxuu ahay ka fog haddii ummaddu ay u qabato ummadda soomaaliyeed mustaqbal aada iyo aada u cad waxay ka gudbaysaa god weyn oo qaaran oo loo qoday ayay ka tillaabsanaysaa doorashada waa muhiim inay si saxa u dhacdo waa muhiim inay sida ugu fiican ee aan awoodi karno ee aan u qurxin karno inaan isdoorano inaan isu doorano sax waayo waana u dhacaysaa raalli kama ihin in qaabdarro iyo xumaan iyo ceeb dalkan wax u keeni karo oo dhan in lagu dhaqaaqo dalku meeluu ka yimiday wuu socdaa meesha uu maanta marayna wuu kasii gudbayaa ilaahay idankiis dadka soomaaliyeedna waxaan doonayaa inay ku kalsoonaadaan dalkooda inay ku kalsoonaadaan dowladooda hadda hana qaaday inay iyagu isu kalsoonaadaan iyagu isugu soonaan amaan afkaaga kaa xigaa soomaalidu ku maamaahi jirtay wanaagga dalka inaan sheegnahay afkeennaan naga xigo ceebta dalka inaan annagu sheegin cadowgeennaa sheegaya waa beentii inaan dhahnaana laga raba waa runtii inaan dhahnoon horkacnoon durbaanka u tunnahay sax ma aha dadka soomaaliyeed arrimaha noocaas oo yaryarka oo aan ka soo dhaxalnay colaadihii beri hore soo degay aan ka soo dhaxalnay haka haka ha ka koraano waabay ka koreen dadka soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta saaxiibaday ah waxaan leeyahay adiga isdaawey si aada dalka u daaweysid niyadsan qalbisan la imaabo adigu isboogadhay si aad dadka soomaaliyeed aada doonaysa inaad siyaasi u noqoto hogaanka u noqoto aada u boogadhaydo ayagana markooda daalida aada iyo aad aad umahadsantihiin ciid wanaagsan dhammaan shacabku meel kasta uu joogo hambalyo ciidda wanaagsan ee maxaanku iraha farxadda leh dadkuna ha wada farxeen hana laga farxiyo dan yarta haddii aan la yidhaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa dhankiisa u hambaliyey shacabka soomaaliyeed waxaana ugu hambaliyey maalinta qiimaha badan dadka hambalyada shacabka u diray waxaa ka mid ahaa sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho inaan dhaa ciid wanaagsan ciidan ciideeda samaynteeda ku ciida waxaan leenahay ilaahay naga aqbala acmaasha aan samaynay kulli sana waan ku dhari baan leenahay kulli caam waantum bikhayr waad mahadsan tahay guddoomiye ee fariinta hambalyada kadib magaalada way xiran tahay oo jidadkii oo dhan way xaniban yihiin waxay u xiran tahay magaaladan shir shir caalamiga ka dhaxayo haddii ilaahay raaduu rajaynayaa oo dhowr igada isaga ka ka dhiibgelayaan iyo arrimahaas bay u xiran tahay culayska ma jiryo waana dalkaynu runtii aan dhihi karno horumara ku tilaabsaday in labaatan iyo shan sano kadib shir madaxeeda uu ka dhaco oo maaragtay heer caalami ah waa runtii waa fursad ayay noo tahay ka gobol ahaan marka ee, ma jirin miyaa qorsho aad dadka u diyaariseen maalmaha ciidda oo kale meele ay isticmaalaan maadaama magaalada oo dhan ay xiran tahay waa waan waa runtii waan la gubanaynaa shacabka waxyaabahaas culayskaas ku dhacayna waa dareemaynaa laakiin hal maalin iyo laba maalin waxba ka dhibi maysee waxaan waxaan leenahay adkaysta waana ka gudbi doonaa haddii ilaah idhaahdo aanun amnigeena ka wada shaqaysanno oo suuradda wejigeyna iyo dowladnimadayna iyo dadnimadayna aan wanaajino aanan muujino inaan maarata dalkayna uu nabad yahay
xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya oo ku sugan magaalada jowhar ayaa la hadlay rediyo muqdisho waxaana uu ka warbixiyey halka uu maraya qabanqaabada maamul samaynta gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan cabdishakuur cali axmed ayaa wareystay waxaana uu wax ka weydiiyey halka ay wax marayaan iyo rajada wasaaradda ku aadan in lasoo afjiro markii ugu dambeysay sida goboladaasi ay ku heli lahaayeen maamul goboleed Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, maanta waxay ahayd maalintii ugu horeysay oo duubabkii laga sugayey ee labada gobol ay si guud u wada yimideen shalay ay soo dhammaystirmeen Eh, waxay ahayd kulanka ugu horreeyey oo si toosa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo eh, urur goboleedka igad oo asaguna qayb ka ah broseskan socodka eh, duubabka ay si toosa wada kulmeen ilaahay mahadiis waaye waxaan eh, ka soo baxay kulankii socday saacadaha waxa ugu weyn waxaa weeyaan in meeshii hawsha ay u maraysay duubabka ay ka bilaabaan lana siiyo saacado kooban ilaa iyo talaadada sagaalka subaxnimo ay ku soo qaybsadaan eh, kuraastii baarlamaanka oo ka kooban toddobaatan iyo kow kursi Eh, waxaan aad u rajaynaynaa insha allah in ay jawaab eh, ku soo celin doonaan eh, wasaaradda eh, sagaalka subaxnimo ee talaadada waxay ahayday geedi socod aad u wanaagsan waxaa muuqata xamaasad aad u weyn ay rabaan in sideedii bilood oo halkan la joogay oo ahayday haddii la soo aruuriyo u gogol xaar shirka labada gobol inay ay aad u hiigsanaan hadda maalmo kooban inay kusoo gebagabeeyaan waxaana aad u rajaynaynaa ilaahayna kaga rajaynaynaa inuu barnaamijkan hiiraan iyo shabeelle isku daristooda inuu fududeeyo sababtoo ah caqabadaha ee ka dhacay maamul goboleedii lasoo sameeyey ee jubba ee koonfur galbeed een, een, galmudug ee kama tallaalna hiiraan iyo shabeelle hiiraan iyo shabeelle waxay ka mid yihiin gobolada ee soomaaliyeed ee geedi socodka federaaleynta ee kiisii kuwii ugu dambeeyey ka mid yihiin marka dabcan caqabadihii ka dhacay halkaas halkaana way ka dhacayaan dalalka burburay sida soomaaliya oo kale ah markii la rabo in dowlad loo sameeyo maamulka hoos loo daadejiyana waa dabeecaadka federaaleynta ay ka mid tahay waa wax la filaayey inay dhici karaan laakiin haddana inay muddo intaa laga qaadanaysa lama filaynin dowladda federaalkana waxaan rajaynaynaa insha allahu inay noqon doono hiiraan shabel isku diritaankooda jabtanka ugu dambeeya federaaleynta si loo daadejintii maamulka heer degmo loogu qumo oo hadda gacanta aan ku hayno wax badan aan ka soo qabannay duubabku waxay ballan qaadeen in ay si hufan u dhisan doonaan labada gobol taladana ayagii u taalla dowladda federaalka ah waxay arrintaas ka taha fududeeye urur goboleedka gaalo dowladda federaalka ee casuuntayna ayadana fududaynay ka tahay infacti waxaa la rabaa in loo isticmaalo eh, khilaafaadka iyo markay noqoto laakiin haddana waxaa la rabaa dadka soomaaliya inay ku baraarugaan inaysan maamul samayntu aysan qasab ahayn in maamul samayntu aysan ahayn gacan gacan ku rimis hanaanka la marayana uu yahay hiiraan iyo shabeelle hanaanka galmudug wasaaraddu ay u martay een, hanaankaas oo lagu tilmaamay inuu yahay hanaankii hanaanadii wax lagu sameeyey kii ugu hufnaa inuu yahay Ee, duubabkuna waxa ay naga codsadeen waxay ahayd in hanaankaas la maro waxay kaloo naga codsadeen inaan muddada aan lagu fogaynin ee maalmo kooban lagu sameeyo waana lagu samayn doonaa ballanqaadkaasna dabcan waa isla qaadana saakay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu arrintaas noo fududeeyo waxaad moodaa maanta inay kulmeen laba arrimood iyadoo ah maalintii xujayadu ay taagan tahay banka carafo iyadoo ay kulmeen eh, ummadda muslimiinta badi inay maanta ay sooman yihiin eh, ilaahay subxaana wa tacaala acmaashooda wanaagsan inuu aqbalo annagana niyaddeenna aaday ugu calowsan tahay in dadka soomaaliyeed ay qaybsan karaan eh, mataqaanaa xilalka markastoo qaarna waa lagu tartamaya qaarna dabcan waa waa baarlamaanka iyo xulista iyo doobka ay samayn doonaan ee intaasaan maanta la kulan aad iyo aad u masantahay bal rajada aad qabtaan kulamada marka aragtida aragtida odayaasha aad dhegeysteed
hadda waa waxaan markhaati ka inaad joogteen saakay waxaa xaqiiqa ah markaan weydiina doobka ee in maamulkii la dhaqaajiyo ood maamulka dhisataan bal gacanta taaga maxay idinla tahay hal qof oo hare ma laha sidoo kale markii la weydiiyey in ay waktigaani aad ugu habboon yahay maadaama dad badan ay hadal haayaan mataqaanaa sideed bilood haddii lagu dhisi waayo bil laguma dhisi karo waxay dhaheen bilaad sheegaysaa toban maalmood toddoba maalmood aan ku dhisan karnaa niyadda duubabku aaday u wanaagsan tahay xaqada marka laga hadlo annagana dee duubabkan ay tahay inaan wax u fududayno ayagaa dhisanayaan labada gobol duubabkoodii wax ka maqan aaday u kooban yihiin dadka markasta dhaleeceeyo arrinta hiiraan shabeelle maamul samayntoodana waxaan leenahay soomaaliya caqabadahaas markasta way ka jirayaan way ka jireen dal noocaan oo kale markuu yahana dabcan iyo waktiga hadda aan ku jirnaba waxyaabahaasoo dhan waxyaaba dhaca waaye laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee maamulka loo sameynaya ee hooyada iyo aabbaha wiilka iyo gabadha tuulooyinka iyo degmooyinka la gedisan ee degan hiiraan iyo shabeellada dhexe wax dowlad aan ahayn oo deeqda malaha oo ka saari kara caqabada dalkan ka jiro hadday noqon lahayd amni hadday noqon lahayd dhaqaalaha oo kabsoomo hadday noqon lahayd dhismayaasha wadooyinka iyo iyo goobaha sida guud loo wada leeyahay hadday noqon lahayd dejinta maamulada hadday noqon lahayd mashaariicda bulsho iyo dowladda oo ficila wax dowlad kasukoo deeqaya malaha sidoo kalena mucaarad iyo aragti soo jeedin waxaasoo dhan waa la ogolyahay laakiin waxaan xaqiiqa ah hadda haddaan maalin kasta nidhahno waxba suuragal maaha wax marka dambe noo suuragalayana ma laho dabeecadda waxay noqonaysaa waxba suuragal ahayn waxaan ku faraxsannaha annaga ka dowlad ahaan inay samaysmayso duubabkiina saaka isku raaceen waxaa fadhisay labaatan iyo toddoba duub oo dadkii hiiraan shabeellada dhexe ka soo jeeday matalayay oo dadkii ah duubabka ugu sarreeyey waan dhihi karnaa duubab aqan way jiraan xaqiiqo waa laakiin hadda dadku waxaa xaqiiqo ah inay inay leeyihiin haddana dad mateli kara inay leeyihiin qabaa'il walbana wuu leeyahay qabaa'ilada waa labaatan iyo sagaal qabiil hiiraan iyo shabeellada dhexe wada dego oo si guud u wada dego ha ku kala badnaadaano kuwaas ayaana wax wada dhisan doona insha allah
agoonta ku nool magaalooyinka garowe baydhabo boocame gaalkacyo boosaaso buuhoodle carmo iyo deegaano kale puntland iyo gobolada koonfur galbeed oo ay ka mid tahay magaalada baydhabo ayaa waxaa itiiyey maamuus madasha arrimaha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waxaan qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha golaha guud ee maamuus suldaan cabdiqani qorane maxamed waxaana weydiiyey caruurta ay itiyeen tiradooda ciid mubaarak ilaahay subxaanahu watacaala ciidan ciideeda caafimaad barwaaqo iyo baraare iyo nabadgelyo iyo amni iyo istiqraar inuu ku gaarsiiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ah meelay joogaana waxaan ugu baaqahayaa ciid mubaarak waxaan ugu hambalyeynayaa ciidan ciidul adxaa barakaysan ilaahay baana ku mahadsan gaarsiintu ina soo gaarsiiyey waxaana weydiisanaynaa acmaashii wanaagsaneed ee naga aqbala waxaan noo soo bireeday haddaynu nahay madasha arrimaha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo maamuus in aynu xilis ka saarno xilliyada munaasabadaha noocan oo kale oo ciidaha ah dadka danyarta ah ee dhibaataysan khaasatan ilmaha agoonta ah inaan u sameyno barnaamij looga farxinayo oo lagu cisiinayo taasoo danta ugu muhiimsana laga leeyahay ay tahay inay dareemaan inay xubin facaala ka yihiin mujtamaca oo aan lagu hilmaamin maqaadiirta iyo musiibada qabsatay ee waalidkooda ay ku waayeen ilaahayna subxaanahu watacaala aan kaga doonayno inaan ugu dhawaano annagoo dhaqan gelinayno xadiidkii nabiga salawaatu llahi wasalaamu caleyhi waaxabu alacmaali ila allahi sururun tudkhiluhu fii qalbi mu'min yacni acmaasha ilaahay uu u jecel yahay waxaa kamid ah farxad la geliyo qalbiga qof mu'min ah annagoo marka jeclaysanay inaan gelino quluubta dad mu'miniina oo weliba yaryar oo soo koraya oo la rajeynayo inay noqdaan beritoole dadkii dalkan wax ka dhisi lahaa oo badbaadin lahaa oo waxa weeye meesha ay gaarsiiyaan jiilka hadda maanta nool ee mas-uuliyadda haya kasii wadi lahaa oonu jeclaysanay inaan waxa weeye tusno in aan la hilmaamin oo waxa weeye ay naga mid yihiin oo farxadda ay la wadaagaan ilmaha aabbayaashooda iyo hooyooyinkooda u wada nool yihiina loo xilqabo arrinta annagoo ka duulayno ayaa waxaan sameynay dhaqaale aruurin daasaan ujeedinay ilaa iyo qurba joogta waxa weeye ee, sharikaadka ganacsiga ee dadweynaha caadiga ah oo aynu usii marinaynay raadiyayaasha daljir iyo raadiyo garowe taasoo runtii si aada iyo aada iyo aada u qurux badan oo deeqsinimo iyo ee, ehelnimo iyo soomaalinimo iyo waxa weeye muslimnimo iyo raxnimadabana ay uga soo jawaabeen waxaa ilaahay fadligiisa aan ku guuleysanay ciidatan inaan ciidsiino in ka badan intii aan ciidsiinay ciiddii hore oo ciiddii hore waxaan ciidsiinay laba boqol iyo konton ilmood oo ku kala sugnaa garoowe kismaayo iyo baydhabo ee ciidan laakiin waxaan ku guuleysanay inaan tiradaa intaa kor uga sii qaadno maadaama waxaa nasoo galay ay ka badnaayeen intii ciiddii hore nasoo gashay waxaana ku guuleysanay ilaahay uu noo sakhiray inaan ciidsiino saddex boqol lixdan iyo lix ilmood oo kala jooga ee min buuhoodle ilaa iyo waxa weeye baydhabo oo qaarkood tiro yaryar ay ku joogaan meelaha ay joogaan qaarna ay kooxa kooxa ay u joogaan tusaale haddaynu kasoo qaadno waa buuhoodle waa boocame waa garoowe waa meesha la yidhaha boosaaso waa meesha la yidhahda cagaaran ee gaalkacyo galdogod baydhabo ee shoordi ee waxa weeye ilaa iyo ee meesha la yidhaahdo isha garacad inahaasoo dhan baynu waxa weeye gaarsiinay waana intii gacantooda gaari kadhay ama ay u qaysami kartay xoogaaga aan isu keennay Waa waxaana rajaynaynaa ciidaha soo socda inaan ka badino oo aynu hadda inta aan kabargaraynay in ka fara badan aynu kabargarayno biidnilmuula madasha arrimaha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ee marka laga reebay ciidsiinta agoomaha maxaad kaloo aad qabataan maxaad ka shaqaysaan bal dadka u sharax maamuus maxay tahay Ee, runtii ummadda soomaaliyeed tan iyo in muddo ah ayaa waxa ay ku jirtaa dhibaato ee, saqiir iyo kabiir ay ka siman yihiin ee, xogta ay ka hayaan oo nin walba uu ka arriminayo dowlad la-aan ee, burbur ee, waxa weeye mustaqbalkii oo calaamatu su-aal uu saaran yahay ee, rajooyinka lagu xisaabtamayo ee lagu naalloon karo oo kooban maalin walba wax kaa naxiya oo soo kordhaya iyadoo waxa weeye adduunka intiisa kalena waxa weeye oo horumar iyo koboc iyo waxa weeye wax soo kordhayaan oo yacni dadku ay ku xisaabtamayaan meesha maalinka ay taagan yihiin meel kasii horeysa inay berri taagnaan doonaan madashatan marka ugu horeyn waxa ay ka shaqaynaysaa waa midda koowaade waxyaabaha aan loo xiriqabin ee faraha badan ee soomaali ka maqan baa waxay isku dayeysaa inay ugu yaraan ka diyaariso xog sugan si ciddii wax ka qabanaysa ay ugu hesho fursad waxa weeye qaabkay wax uga qaban lahaayeen macluumaadkii asaasiga ah ay ka duuli lahaayeen waxay u qaroomaysaa qadaawaadka dulman ee aanan hoos loo dhuganin sida dadkaas dhibaataysan oo kale daryeelkooda ee xilliyada masaa'ibtu ay dhacaan in maxaa la yidhaahdaa wey waxa weeye la gurmado oo dadkii loo gurmado inay waxa weeye colaadaha ee runtii aan dhihi karo waa ayaan daro ee soo noqnoqday ee sokeeya ay dhiigga ku haboogato oo waxa weeye iisheed ay kala dhex gasho dadka ishaya ay baaqiyo u kala dirto oo waxa weeye lagu nabadaynayo ee wallahu lmustacaan caleyhi tuglaan inay tala siiso dadkan ku noolanaya waxa la yidhaahdo ee siyaasadda dalka oo nasiib daro ee mar walba waxa weeye inta rajada ummadda ay soo kacdo haddana waxa weeye hungada noqonahayo in ayaga laftoodii tilmaamo la siiyo oo lala taliyo oo loo naseexeeyo oo lagu kaalmeeyo inay noqdaan madaxdii aan doonayna inay ahaadaan oo ay kasoo muuqdaan meel u qaranta halka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka wadanka haya ee ama waxa weeye dadku iyaga isku hayaan ama shisheeyi u geysanaya lafteeda in la idraasiyo kor loo soo qaado waayo cid ku maqanayo cid waxa weeye haba yaraatee ee ummadda uga faallaynaysayo ma ay jirto ninka ugu fiican waa ninka siyaasi uu yimaado xilliga doorashada markuu soo dhawaado oo mucaarada siyaasigii isaga ka horreeyey marka doorashada ay dhamaatana hadhow toore danihiisa kala raacdo marka dambe doorashada kale la arko marka maamuus waxay si joogtaa ugu taagan tahay sida magaceedaba ka muuqata arrimaha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed markaan soo koobo oon ereyo kooban ku cabiro waxay tahay maamuus waxay u taagan tahay soomaaliya maantadeedu ay ka fiican tahay shalaydeedii berideedana inay ka fiicnaato maantadeeda u gogol xaaraysa inay noqoto biidnillahi tacaala kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha guud ee maamuus suldaan cabdiqani qorone maxamed oo qodka teleefoonka iigu warramayay isagoo ku sugan magaalada garowe sheekh cali dheere oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda ay leedahay maalinta ciidul adxa iyo maalinta kale ee ciidulfadriga waxaana uu shacabka ugu baaqay inay istaakulayaan oo kuwa kale ee waxhaystaa ay garab istaagaan shacabka kale ee aan waxba haysan ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay ciidda islaamka waa laba ciidood ciidda la yidhaaho alxada ciidilalxa iyo ciidilfitri labadaba caadaad ayaa ka horeyn jira carabtu ay laheeday oo maalmo ay cayaaraan ayay aheeday nabiga madiine markau galay wuxuu arkay ayagoo cayaaraya labadan maalmood markaasu wuxuu yidhi maxay tahay marka waxaa la yidhi waa ciidayni waa faystadayni markaasu wuxuu wax ka khayr badan baa ilaah idinkuugu bedelay waa ciidulfidriga iyo ciidulalxaha labadaas iyo ciidda islaamka ah fidriga wuxuu la xidhiidaa soonqaadka marka la dhameeyo ayaa laga nastaa oo la ciidaystaa oo la raaxaystaa oo wax la cunaa oo wax la cabaa oo la dukadaa oo la ledistaa oo laisbogaadiyaa waajiba ula xiriiraa ciidan kalena waajibay la xiriirtaa waa maalinta sagaalaadka oo yowmu carafa la yidhaaho oo yowmulxaj alakbar qaar u yaqaaniin qaarna ay layidhaha alxaju carafata ducaau yowmi carafata afdalu ducaai ducaau yowmi carafata marka waa maalin maalinta ciidda dadka muslimiinta ay farxaan loogu talagalay faraxooda iyo dukashadooda iyo carafaysashadooda iyo isbogaadintooda iyo isnabadgelintooda iyo isjacaylkooda iyo issoo siyaarashadooda isu soo siyaartaan isu soo salaamaan maalintaas iyaduna waa maalin labaad labada ciidood ciidana wey ciidil akbar waayo ciidil alxada taasna waa ciidul asqar maxaa yeelay taasu waxay ku sugnaatay sunana sunada nabigay ku sugnaatay midda fidrigaa tanna qur-aankay ku sugnaatay waatou ilaahay ou leeyahay inaa acdaynaaka alkawhara fasalli lirabbika wanxar ina shaanicaka huwa alabtaru bismi illaahi araxmaan araxiim inaa acdaynaaka waan ku siinaa la yidhi nabigow alkawhara webiga la yidhaha kawthar ayaan ku siinay ee fasalli lirabbika rabbigaaga u duko ciidda aad dukanaysana waa ciidda alxada taas weeye fasalli lirabbika wanxar gawrac xoolahana gawrac baa la yidhi oo carafada nabiga calayhi salaatu wasalaam waajibay ku aheeday inuu xoolo gowraco annagana sunay noo tahay khusuusiyaadkiisay ka mid tahay markaa sidaa daraaddeed rasuulka waxaa loogu bishaaraynayay ilmihiisii wiilasha ahaayeen ayaa dhammaaday markay dhammaadeen tiiraanyo inaysan gelin ousan tiirin daraaddeeda ayuu hurda isagoo hurdo kasoo kacay oo qoslaaya dhoolbikaaca ayaa la arkay markaasuu yidhi jibriil baa ii yimiday suuradaanba ugu soo dejiyey waxaa kaloo munaasabad u leedahay ninbaa wuxuu odhan jira nabiga abtar abtar macnaha waxaa weeye welid laabay waaye welid laabay wiil wiil malaha ayuu ula jeedaaho wuu go-ay weeye hebel wuu go-ay baa la yidhaha hadduusan wiil lahayn marka kiina waa lagu soo degay oo waa lagu cambaareeyo waxaa layidhi ina shaaniaka kan muxuu ahay ku xumaynaya oo kaa caraysiinaya huwal abtaru asagaa go-ay baa la yidhi asagaa abtar ah maxaa yeela gaalnimou ku dhintay caar caasnu waa-il baa la odhan jira bani sahmi marka maadaama uu gaalnimo ku dhintay abtar weeye rasuulkana waxaa loogu bishaareeyey maalintaas oo ciidda ah waxaa loogu bishaareeyey in webi la yidhaha kawthar la siiyey oo jannada ku yaala webigaasu waxaa weeye wuxuu arkay nabiga habeenkii la dheelmiyey ayuu soo arkay isagoo jannada ku dalxiisaya oo jannada dhexdeeda socda yaa wuxuu yidhi waxaa carala lii baynamaa asiiru fi ljannati ida carala lii nahrun cadiimun xaafataahu qubaamu lulu wa majraahu cala dulli walayaaquuti anoo jannada ku dhex soxda ayaa waxaa iga hor yimid bowri guri weyna badan oo garbaha ama koonaha uu ka dhisan yahay lu-lu iyo marjaan iyo samarjab ay yihiin meesha uu ku dareemayana wasakh aysan lahayn ee buri iyo yaaquud ay tahay iyaduna waa jawaahirtay ka mid tahay dahabkay kasii sarreeyaane halkaas marka malagiyaan su-aalow yidhi markaasaa waxaan iriyo uri faqultu lilmalaki maa haada malagow jibriil bow kan muxuu yahay markaasuu yidhi adaa acdaaka adaa alkawtharu alladii acdaakahu llaahu waa kawtharka ilaahay oo ku siiyey oo jannada ahaay weeyey kaasuu igu yiriyo wiri markaasuu garabkiisa ku daraacay weriga dhexdiisa markaasuu miski ka soo saaray buu yiri miski caraf badan ayuu ka soo saaray markaa abaalgudkaas ayuu nabiga helay marka ciidda la amraayay oo la leeyahay duko muxuu ahaay inkastoo xanafiyadu ay leedahay nabiga waajibay ku aaday inuu dukano ciidda annagana sunnay noo tahay ama waajibkooda xanafiyada ayaa sunnadu ayaa sunna mu-akadaa la siman oo faral wuu ka hooseeyaa marka muslimiintana abaalgud bay leeyihiin markay dukadaan jaa-isad baa la siiyaa abaalgud ayaa la siiyaa sida midda nobel bareeska ka khayr badan dadka xajka sameeyey iyo dadka muxuu ahay cibaadada samaystay iyo dadka waajibaadka gutay ama sunnada nabiga raacay ee siday aheeday u fuliyey kulli abaalgud bay leeyihiin waana ciidda muslimiinta maalintaa maalinta kale oo ka horeysa oo ciidda soonqaadkaa way ka duwan tahay ciidda soonqaadka marka la afura kabacdi oo la quraacdo ayaa la aadaa salaada oo sakaatulfidriga la bixiyey tanna waxaa weeyey adigoo aan quraacan oo afkaagii qabta ayaad aadaysaa markaad soo noqotana waxaad bilaabaysaa xoolihii carafada haddaad haysato inaad gowracdo ayaad bilaabaysaa kabacdi ayaad markaas quraacanaysaa marka laakiin ma jirto in xoolaha carafada inta la gowraco kabacdi salaada la aado quraac loo yimaado beer iyo rooti iyo beer iyo muxuu canjeela wuxuux baan ku hayaa waa xoolihii baan gowracay la yidhaha ma jirto ma la samayn karo marka salaada laga soo noqdo kadib weeye taas markaas ayaa muxuu ahay la quraacanaa xoolahana la gowracaa marka waa maalin farax badan waa maalin masaakiinta loo naxariisto oo muwaasaad ixsaan loo sameeyo dadka taagta darana lasoo dhoweeyo maalintaa weeye marka waa maalin muslimiinta ay isbogaadiyaan maalin tiyaatar iyo maalin ma aha maalin tiyaatar ma aha maalin muxuu ahay tawbo weeye waa maalin tawbo waa maalin waxau ahay in loogu talagalay in dhibaatada iyo raaxadi laga raaxaysto xujayda iyaga maalintaas jamaaca hataa waa dhibaysaa inta badan furaadaamay u dukadaan haddaysan u suuroobin inay xarabka ay soo gaaraan oo ay ku dukadaan haddaysan u suuroobin dadka xujaydaa maxaa yeelay acmaal kaley ku jiraan oo iyadana waajibaad ah oo dawaafki ah oo jamratulcaqaba ah oo xiirashadi ah oo xoolo caraf hadday haystaan inay gowracaan ah taasay ayagana ku jiraan laakiin annaga waxaa nagala rabaa inaan maalintaa salaada loo kalaxo oo salaada iyow la aado takbiifna masaajidyaha laga sii qaado iyadoo bilaabanaysa maanta oo kale yawmu carafa layidhaha subaxiisay bilaabanee ilaa ayaamu tashriiq maalmaha u dambeeya ayay takbiirtu gaaraysaa allahu akbarta gaaraysaa marka maalintaa biri ah oo salaada la dukadaayo in laysu duceeyo dadkoo dhan loo duceeyo xataa hablaha macduulka ah oo dhiigga qaba inay masaajidka dibadiisa isi soo taagaan ee imaamka ducadiisa ay aaminsadaan waa loogu talagalay waa maalin farax waa maalin muxuu ahay wanaagsan waa maalin la raaxaysto waa maalin ilaahay la xuso waa maalin wax la cuno waa maalin laysu naxariisto oo dadka tabanta daran iyo dadka aan ciidaysan karin iyo dadka ku jira jeelasha iyo ciidamada shaqada haaya inta ciidamoo shaqo haysana waxaa la rabaa dadka aadaya salaadaho baabuurta wataan inay xalwadoodii iyo buskudkoodii iyo doolshahoodii iyo sharaabkoodii ay siiyaan oy la sii maraan waxaan soo gaaray aniga dhulkan talyaaniga markau nataalaha samaynayo maalinta nataalaha askarta jidadka joogi jirtoo taraafikada inay sii haayeen waxyaalo ay ciidda uga qayb galaan oo dhar ou ka mid yahay oo cunno ay ka mid tahay oo barafuunno ay ka mid yihiin inay sii jireen iyagoo nataalahooda ciidooda ku wa- ku weyneynaya annagaa uga habboon marka inaan caskarta jidadka noo taagan oo qadaysay oo xalan qaday oon cunno doonan karin oo beledka ammaankiisa sugaysa in loogu geeyo meeshooda qof walboo meesha maraysa inay waxay qaadi karta u qaado ay halkaa ay wax ku siiso aad iyo aadaa looga baahan yahay loo baahan yahay xataa wasaaradaha dadka ka shaqeeya sidii idaacadaha iyo caafimaadka iyo kale oon meel aadi karin in halkooda iyagana looga farxiyo oo loogu talagalo dawladda ugu talagasho ama wasaaradooda ugu talagasho in raashinkay cuni lahaayeen maalintaa meesha loogu keeno haddii xoolo la gowracayna loogu gowraco dadka isbitaalada ku jira sidaasoo kale ayagana in loogu geeyo xoolaha la galaayo qayba kamida la siiyo ama wixii lagu tabarucayo qayba kamida la siiyo waa maalintii la xasuuso lahay oo la wada farxi lahay oo la wada ciidayso lahay oo laysu ducay lahay oo kan buka uu farxaayo kan dhaawacan uu farxaayo kan jidka taagan uu farxaayo kan ciidda u socdo farxaaya ma aha inaad inti iska qulaysata adiga shaalkaaga iyo cimaamadaada iyo iska qaadato oo tiraa waadka soo dukanaa ninkii jidka taagnaay oo xalay ku barya habeen hore ku baryana ausan koob shaaha ka banaynin ama lacag sii ama cunta sii ama wuxuu cabasii wax u kusii dhaaf waxaad maalintaa ugu talagashay inaad bixiso qayb kamida qayb dadka jidadka taagan oo hawsha noo haaya inaan laga tegin ha ahaada military ha ahaada boolis ha ahaada nabad sugin ha ahaada maxau ahay asluub ha ahaada munishibaale wuxuu ahaanaya ha ahaado in muxuu ahay la tixgeliyo iyo dadka kaloo shaqaynaya in marka meeshiisa lagu tixgeliyo arrin loo baahan yahay waayo daruuri xataa dawladda waxaa jiri jirtay lacaga la qaato ciidaha haddii lacagtii la qaadanayo mushaaharaadka ahay ama kii mushaarka ahay ama kii faystooyinka loo qaadan jira la waayey waxaa loo baahan yahay in xataa maalintaas shaqaalaha laga farxiyo oo shaqaalaha shaqada jooga xataa laftirkiisu waxay cunaan iyo waxay ku ciidaystaan waxay ilmahoodii kusoo dhaweeyaan ama ilmahoodii ugu tagaan inay helaan waa wa lagu qasbaya taas inay layska maahiyo ama layska dhiga tiro ama waxaan jirin layska dhigo suuragal ma aha marka cashirkaygana waxaan jeclahay in la wada dhegaysto lagana faa'iidaysto maxaa yeele waa da dalkana daday danay u tahay dawladdana daday danay u tahay bulshooyinkana daday u tahay dadka shaqada gaarka ahaayna da- danbay u tahay
guud ahaanna intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii dhacdooyinka maanta oo idinkaga imaanayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaan barnaamijka xigayna dib ugu kulmi doono ammaano allah iyo nooli kulanta